الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد حسوق الرباك مالك ربا وأركان الصلاة صلاة أركان تذية تيرش هذه يأيو كساب سيهي باكني وحنا ناظمك إلى أركانها ثلاثة عشر النية في الفرد قصد, قصد الفعل والفرضية أو جمع التعيين أما ذو السبب والوقت فالقصد وتعيين وجب كالوتر أما مطلق من نفلها ففيه تكفي نية لفعلها دون إضافة لذي الجلال وعدد الركعات أو عدد الركعات واستقبال ثاني قيام قادر القيام وثالث تكبيرة الإحرام ولو معرفا عن التنكير وقارن النية بالتكبير في كله حتما ومختار الإمام والنووي وحجة للإسلام يكفي بأن يكون قلب الفاعل مستحضر النية غير غير غافل ثم انحنى لعجزه أن ينتصب من لم يطق يقعد كيفما يحب وعاجز عن القعود صلى بجنبه وباليمين أولى ومن خشوعه إذا قام ذهب صلى وجوبا قاعدا كيف أحب ثم يصلي عاجز على قفاه وبالركوع والسجود أوماه بالرأس إن يعجز فبالأجفان بالعجز أجر القلب بالأركان ولا يجوز تركها لمن عقل وبعد عجز إن يطغ شيئا فعل والحمد لله في الحمد لله في ركعة لمن سبق ببسم والحروف والحروف والشد نطق لو أبدل, لو أبدل الحرف بحرف أبطل وواجب ترتيبها مع الولا وبالسكوت انقطعت إن كثر أو قل مع قصد لقطع ما قرى لا لسجوده وتأمين ولا سؤاله لما إمامه تلا ثم من الآيات السبع والولا أولى من التفريق ثم الذكر لا ينقص عن حروفها ثم وقف بقدرها واركع بأن تنال كف لركبة بالانحنى والاعتدال عود إلى ما كان قبله فزال إن شاء الله عشر كلمنا كساب سلام دونا oo arkaanu salaada salaada marka la tukanayo arkaan bay leedahay naarinku wuxuu ka dhigay saddex iyo toban oo wuxuu yihi arkaanuhaa tiirasha salaadu halaaa cashra toban iyo saddex weeye saddex iyo toban rukni ama tiir bay leedahay oo mid ka mid a haddii laga tago in la soo guday isagii lala yimaado maahane aan sujuudu sahwina lagu kabaynin haddii kas looga tagana salaadu way burtaa haddii kama iyo halmaan looga tagana waa in lala yimaadaa ruknigu saa weeya macnihiisu rukni iyo waajibna fii baabi salaa markaynu joogno isku mid weeye haddii farad lagu yidhaahdo haddii rukni lagu yidhaahdo iyo waajib haddii lagu yidhaahdo saddex herayoo isku macnoa weeye wax kastoo marka laga tago kas haddii looga tagana aan salaada jabinayn haddii kama looga tagana sujuudu sahwi lagu kabana sunnaa la yidhaahdaa curfiga fiqi fuqahada shaaficiya raxmat ullaahi calayhi arkaanuha tiirasha salaadu halaaa cashra saddex iyo toban weeye midka koowaadi anniyatu niyo weeye inaad la timaado xadiidkii cumar baana wuxuu ahaa inama alacmaalu binniyaati wa inamaa likulli imri'in maa nawaa camalku wuxuu ku asaxaa acmaasha sixadoodu u baahan sida cibaadaadka maxa khaaliska ah niyuu u baahan yahay niyadii lafteedu isku nowc maahane wa inamaa likulli imri'in maa nawaa qof waliba wixii uu niyooday buu leeyahay oo niyadii faradka iyo niyadii nafliga iyo sunnadu isku mid ma aha mutafarad haddaad niyootana salaadaadii farad bay kuu noqon haddaad sunno niyootana sunnay kuu noqon walidaalika wuxuu ku yidhi niyadii wuu sii faahfaahiyey fi lfardi faradkii awjib waxaad waajibisaa maca tacyiini adigoo cayinaya qasda alficli iyo walfardiyati labadaa waajibi beydka dambe qaybtiisa hore fay jumladan fi lfardi qasda alficli walfardiyati ficil amarka awjib ah waxay ku tacalluqayaan qaarna mafcuul yihiin awjib waxaad waajibisaa maca tacyiini adoo salaada aada niyoonaysa cayimaya oo subax hadday tahay subax niyoonaya duhur hadday tahayna duhur niyoonaya casar hadday tahayna casar niyoonaya maqribna maqrib niyoonaya adoo salaada aada tukanayso cayimaya ma duhur baa ma casar baa ma maqrib baa ma cishaa ma subax baa adoo cayimaya filfardi salaadii faralka ahayd waxaad haddana niwaajibisaa qasda alficli ficilkii inaad ku tallaabsato inaad u qasadoo niyada geliso iyo walfardiyati waajibnimada wuxuu ku leeyahy saddex arrimood baa niyada lagaa doonayaa niyadu guud ahaan marka laga hadlayo waxaa faralka loo shardinaya inaad niyooto niyadu marka u horeysa acmaasha waxay kala saartaa cibaadada iyo caadada camalkan aada samaynaysaay cibaada hadduu yahay ood cibaadadii niyooto cibaadadu maraatib bay leedahay maraatibta camalkan isku nooca ee isku sida loo gudanayana niyaddaa lagu kala saaraa oo laba ragcadood ee subaxa ka horeeyana waa laba ragcadood salaadii subaxna waa laba ragcadood haddaad cibaado niyooto lama kala garanayo ma sunnadii horaa mise waa salaadii faradka ahayd waxaad ku kala saari kartaa keliya niyada sida soomka faradkiisa iyo sunnadiisaba niyada lagu kala saaro intii kale waa isaga mid allahu akbar bay ka wada bilowdaan waa la wada laba ragcadood atixiyaadii iyo qiraa'adii bay wada leeyihiin tasliimtiina waa ku wada dhammaadaan marka maxaa kala saaraya tii faradka ahayd iyo tii sunnada ahayd saa darteed niyadu marka horena cibaadadii caadaadkay kala saartaa marka labaadna cibaadaadku hadday maraatib leeyihiin maraatibta iyo darajaadkeeda ay kala saartaa martabada faradku way ka weyn tahay martabada sunnada walidaalika camalkan aada niyoonayso waa inaad martabadiisa oo farad iyo sunno uu yahay waa inaad xadidaa markaad faradkii xadido waajib inaad tukanayso salaad waajiba salaadihii waajibka way kala duwan yihiin musamahoodaa kala duwan rakacaadkoodaa kala duwan maadaama ay kala duwan yihiin niyadii haddaba waa inaad sii tacyiinisaay oo midda aad tukanayseed niyootay waa inaad sii khasistaa oo subaxba haddaadan ka dhigine duhur iyo casar iyo cisho ka dhigto waa min afar ragcadood salaad faradaad niyootay tee wey ma duhurba ma casarba waa midee maca tacyiini horta saasaa keentay intaba niyadu haddaba waxay ka bilaabataa qasdulficli ficilkii waa inaad u qasadaa oo salaadan xilligan aada tukanaysa niyadaadu inaad hadda tukata waa inay ku jirtaa markaad ficilkaad u qasdaysaay macaada mise waa cibaado waa inaad niyadii ku kala saarto markuu cibaado salaada noqday ma farad baa mise waa sunno waa inaad sii kala saartaa walfardiyati baad joogtaa markaas markaad faradkii soo gaartay waa noocyo badan yahay faradkiia waa kee maca tacyiini baad joogtaa markaasna saddexdaa waa inaad isku dartaa anniyatu niyadii filfardi faradka la niyoonayey awjib waxaad waajibisaa maca tacyiini adoo salaadii cayinaya qasda ficli ficilkii lagu qasaday waajibi iyo walfardiyati fardiyadii waxayna soo wada gelaysaa wainamaa likulli imri'in maa nawaa qofku wuxuu niyooduu leeyahay farad iyo sunno kaad niyootaad leedahay faradkii duhur iyo casradba kaad niyootaa ku guntamaya saa darteed aa casar niyooto duhurna tukanaysay lam yasix ma asaxayo intaasi waa salaadihii faradka ahaa sunnadii maxaa niyoodaa iyada sunnadana laba saddex qaybood weeye sunna dawaatul asbaaba iyo sunna muaqataa iyo sunna muطlaqaa saddexaasay kala baxayaan sunanka dawaatul asbaabkii waa tii kusuufka dayaxmadoobaadka iyo tii roobdoonta iyo wixii lamid taxiyadii iyo weeye waxa lamidka ah iyo ragcatay ilwuduu iyo sunanka waa sunan dawaatu lasbaab la yidhaahda qsi baa loo niyoodaa sunanna sunan muaqata la yidhaahdaayo ciiddii iyo salaatu duxadii iyo watarkii iyo rawaatibtii iyo kuwaasi oo kaleet iyo wixii lamid ahna assunan lmuaqata la yidhahda waqti bay leedahay waxaan labadaa midna ahayna assunan lmulaqa la yidhahdaa saa darteed wuxuu ku yihi amaa du sababi waalwaqti ama annawaafilu ama naflu sunnadii oo du sababi iyo walwaqti labadaa midkooda ay u saaxiibka ahayd falqasdu ficilkii oo loo qasdo iyo wa tacyiinun iyadoo la cayinaa wajaba waajibtay oo niyadii fardiyadii baa ka bixi meesha tii faralka ahayd saddex bay lahayd tacyiin iyo fardiya iyo qasduficli bay ahayd fardiyadii ka saar meesha inaad niyooto ficilkiina u qasado waxaad tukanaysan aada cayinta ma raatiba ma taxiyatu lmasjid ba ma salaatu lciid ba ma istisqa hale salaatu lkusuuf ba ma istisqa iyo ma rawaatibba ma duxaa ma watarba ma ciidba iyotawa inaad iyadii cayinto horta hadday rawaatib tahay oo iyadii wax mutacadida tahoy fara badan tahayna ma raatibadii duhurkaa ma tii casarkaa waa tamyiizkii niyada inaad sii kala socdo wey markaad tacyiinkaa la timaado qasdulficlina la timaado kif kugu filan fardiyo farad maba aha farad haddayna noqonina nafli unbay noqon amaadu sababi sunankii sababta lahaa iyo walwaqti kuwii waqtiga lahaa falqasdu qasadkii iyo wa tacyiinun in la magacaabo oo la cayinatay tahay baa wajaba waajiba qalbigii niyada ka cayin kalwitri sida watarkii weeye midda waktiga leh amaa mulaqun min naflihaa amaa mulaqun kii la ilaaqeen min naflihaa salaada sunankeeda kamida oon sababna ku xirnayn waktina ku xirnayn inaad iska tukatun baa dalacday awqaadii nahyiga wakti aan ahayn masaajkaad iska soo gashay barqadii qur-aan baad iska yar akhrisatay waad ku yara cajistay ama waxaa kugu soo dhacday inaad ducaysato waxaad tihi goormaa ducada ugu dhowdahay ilaahay oo la aqbalaa sujuudda ilaahay ba laba ragcadoo tuko waad iska sunnaysatay habeenkii baad iska soo toostay sunna mutlaqaad iska tukatoo tii watarka ahayd aan ahayn maxaad niyoon fa fiihi sunanka mutlaqada ah takfii waxaa ku filan niyatu niyo ficlihaa samaynteeda aad niyooto qasduficli waa ku filan inaad salaa tukata niyo keliya haddaba faralku maadaama uu u weyahay saddex baa u waajibtay tacyiinkii iyo qasduficilkii iyo fardiyadii du sababkaa ku xiga taakiidko fardiyada ka reeb labaa u waajibtay sunadii mulaqa ahaana qasdulficli keliya u waajibay haddaba qasdulficligu si kale haddaynu u niraahno saddexda noocee salaadaba qasdulficli waa waajib hadday sunno sabab ama waktila tahayna tacyiin baad ku dari hadday farad tahayna fardiyadaad kusii dari sidaa wayaan buu ku leeyahay niyada lagaa doonayay inaad la timaado amaa mutlaqun kii mutlaqa ahaa en sabab iyo wakti midna ku xirnayn oo min naflihaa salaadaha sunankeedaa fa fiihi takfii waxaa ku filan niyatu niye lificlihaa loo qasdo oo qasdulficligaa ku filan duuna idaafatin iyadoon loo tiirinin lidiljalaali ilaahay aan loo tiirinin lilaahi tacaala inaad ku darta niyada qasab maaha iyo wa cadadi rakcaati ragcadaha tiradooda inaad ku dartana qasab maaha iyo wastiqbaali adigoon istiqbaalu qiblana niyoonin qiblada aada u jeedeen salaada xiranayso lilaahi tacaala muqtadiyan iyo qibladan qaabishanay waxaasoo dhan shardi maaha laakiin labada hore lilaahi tacaala hadda sidii loo xidhan jiray salaada akri salii farda duhri arbaca rakacaatin qasab maaha cadad rakacaat in loo bambaxo maamuum miyaa tahay mise imaam baa tahay imaaman iyo muqtadiyan midna shardi maaha mustaqbila alqiblati baan u jeedaa shardi maaha talafuskii ma waxaan ka hadlay waxaad niyada gelinaysa wey talafudku waa inoo iman doonaa insha allahu tacaala intaasoo dhan lilaahi tacaala shardi maaha salaada waxaa kugu filan farad duhura inaad niyooto laakiin haddaad ragcadihii ku darto waxay ka mid tahay nawca niyada aan shardi ahayn haddaad ku shardi iyadoon ahayn adugu aada samayso ood qaldantana salaaddii way kaa buri haddaad tidhahdo usalli farda duhri alaaa rakacaatin haddaad tidhahdo batalat waayo duhurkana niyoota saddex ragcadood duhur jiroo ki ilaahay siinaye maaha allahuma sidii ninkii madaxa ka xanuunsanaa inaad yeeli ee subaxa afar intuu tukaday ka daalayday afar waxay tari weyday inay laba tari u malayn maha yii halkaan had mari maahane ood leedahay waxay tari weyday tari mayso cadadka rakacaadka lagaama rabo haddiise aada faragashatood ku qaldanto salaadii kaa sexmayso saa darteed aljawaabu calaa qadri su-aalidii weeye waxaa laguu dirsanay habagelin waa inaad niyootaa salaad farad ah oo ama duhur ama casara ama maqrib ama cisho ama fajara inaad tukanayso ood hadda bilaabaysa wanaad niyooto intaasaa laga rabaa lilaahi tacaala qasab maaha kadaa rakacaatina wax qasaba maaha qibladaan qaabila inaad niyootana qasab maaha istiqbaalu qiblo waa ficile niyo ma baana intaasuu kaga baxay wax talafud ah ma sheegin laakiin gadaal wuxuu ka kakeeni doonaa niyadu maxalkeedu waa qalbiga qalbiga inaad ku xaadirisa unbaana lagaa doonaya halkaasana wax intaa ka badan kaga hadli doonaa insha allahu tacaala aanin rukniga labaad qiyaamu qaadiri lqiyaami istaagga ninkii awooday istaaggiisa wey salaada faralkaa ruknigeega labaad haddii aad awoodo inaad taagni ku tukato wey qofkii awooda ee taagni kari kara waa inuu taagni ku tukadaa xadiidkii cimraan ibn xuseenna nabigu alay sl waa kii ku yidhi salli qaa'iman tuka adoo taagan fain lam tastatic haddaadan awoodinood kari weydo faqaacidan ilaa akhirkii xadiidka see loo fadhiisanayaa iyo qaababkeeda waynoo keeni doonaa maalimku shardigaa qofkii kari waaya aaniyan rag rukniga labaadi qiyaamu qaadiri lqiyaami istaagga midkii awoode awoodda ulahaa ee kari karay istaaggiisa wey rukniga labaad haddaad awoodi weydo uu kaa dhacaya nabiguna ala slam dadka waa tukiyey isagoo fadhiyooo taagni awoodi waaye fii maradi mowtihina waa ku tukiyey xilli ka horeysayna waa tukiyey wahaaliu rukniga saddexaadina takbiiratu lixraami takbiirtii salaada lagu xiranayay weeye xadiidkii almusii fii salaatihi abi hureyre bukhaariya muslim waa ku ahaa idaa qumta ila asalaati fakabir allahu akbar dheh mar kalena wasa xadiidka la xasanah waa kii ku yihi miftaaxu salaati ahuuru wa taxriimuha atakbiiru wa taxliiluha tasliimu salaada waxaa miftaaxiya faro waa ahaarada waxaana lagu xirtaa takbiirta allahu akbar waxaana lagaga baxaa assalaamu calaykum haddaba takbiiratu lixraam bay salaadu ka bilaabataa labada rukniyee hore salaadii weli ma bilaabanin laakiin takbiiratu lixraamka inay muqaalin la yihiin ay ku lamaan yihiin baa laasim ah oo niyadu waa inaad takbiirat lixraamka la xirisataa qiyaamkuna maca takbiirat lixraami waa inaad taagnaataa qofkii awoodayay saa darteed saddexdani waa saddex rukni oo fii aanin waaxidin wada dhacaya kadib qiyaamku wuxuu la soconayaa rukniga ka dambeeya faatixada inuu iman doona takbiirtii sideen ugu dhawaaqayaa marka nabigeena sida laga dhaxlay calayhi salaatu wasalaam allaahu akbar wey laakiin waxaa kaloo bannaan bay leeyihiin oo salaadu ay ku asixi mar haddii aad akbartii tiraahdo alif iyo laam haddaad gelisa dhib ma leh allaahul akbar haddaad dhahdana waxay leeyihin shaaficiyadu dhib ma laha walow mucarafan ba ha noqda mid la tacriifiyo alif iyo laam la geliyey cani tankiiri nakiranimadii bedelo tankiiri cantu bimacnaa bedel bedel wey can tankiiri bedela tankiiri nakiradii akbar kaliya ahayd al haddaad geliso allaahul akbar dhahdo dhib ma laha والحال قارن النية نيدي ولحريريي بالتكبير تكبيرة الحريرية تكبيرتنا النية وإن لحريرتها في كله دمانتي تكبيرتنا حتما لزوم واجبها الله أكبر تهمزة أهو الرئيسة iyo raada u dambaysa intaad ku dhawaaqayso waa niyadii inay joogto wey haddii kale markaad xiranayso waxaad niyootay iyo waxaad xiratay isma laha ma adka waxani beytka qaybtiisa dhambaad ka ogaan doontaa inayna niyada adkayn waxaa la diidan yahay oo keliya adiga oo maqan inaad allahu akbar iska tiraahdo oo waxaad niyootay aan garanayni marar badanna waa ku qabsan waxbaad ka fikiraysay waxbaa lagu weydiiyey su-aal bay maskaxaada ku mareen allahu akbar baa imaamka salaad yiri mararka qaarkood inaad maskaxda soo celisaay waxbay kugu yar qaadan oo laga yaaba faatixada imaamku inay kugu soo dhawaato mararna caadi baa tahay adoon wax ku mashquulinaysirin baa allahu akbar la dhihi allahu akbar baad si fudud isaga dhihi walow mucarafan takbiirta hoo noqoto mid la tacriifiyo alif iyo laam la geliyey cani tankiiri badala tankiira nakiradii gaye bedelkeeda وqاarna النyة واaal qaarna النyة uu la xiriiriyey bاtakبيiri takبيirta uu la xiriiriyey fيi kulihi takبيirta oo dhan xatma لزuma waajiب ahaan وmkhtaar الإmaam imaam الxaramayn wuxuu doortay صaaxibu نihaayaة المطلب والnawwي imaam الnawwi صaaxibu الrawdة والmajmuuعi والminhaaji iyo وxujaة للإسلاam xujaة الإسلاam oo abu xaamid الغaزaali ah saddexdaasi waxay doorteen saddexdan wuxuu gaar ugu soo magacaabay bay yidhaahdeen muxaririintii madhabka weeye ila imaamu الnawowi kitaabkiisa minhaajkiisii wuxuu ka soo gaabiyey muxararkii raafici muxararka raaficina wuxuu ka yimid wajiiskii غaزaali wajiiska iyo kutubta khazaalina waxay ka timid nihaayat lmalabki imaamu alxaramayn oo ardaybuu u ahaa imaamu alxaramayn ardaygiisu waa khazaali kitaabtiisii buu khulaaseeye wajiiz iyo wasiid iyo basiid uu ka qoray nihaayatmalabku bay wada galaan kaas wajiiska iyo kutubta khazaalina waxaa sii galaan taxriirka nawowi ومkhtaar الإmaam والnawwiي وxujaة للإسلاam وغazaalia waxay doorteen yakfii inay ku filan tahay bian yakuuna inuu yahay qalbu الfaacili salaada midka samaynaya qalbigiisu mustaxdira niyati niyadaas mid xaadirsan oo qalbigiisa ku jirto غayra kaafilin nin halmaansan oo meel kale ku maqan aanu ahayn intaa way waxa laga doonaya ku filan wixii intaa ka badan waa takaluf iyo waswaas weeye talafuqna meeshaan lamaba sheeginba watalafudu bihaa sunnatun halkan laguma sheegin sababtoo fuqahada shaaficiyada iskuma waafaqsana in niyada lausalli la yidhahdo lagu dhawaaqa inay sunno tahay iskuma waafaqsana qaybo badan oo muxaqiqiinta shaaficiyada waxay qabaan inay xaaraan tahay usalli in la yidhahdo lagu hadlo oo ay bidca tahay ragga qaba waxaa ka mid a shihaabuddiin abulcabaas aladraaci quut lmuxtaaj i harxi minhaaj bu aada uga hadlay imaam minhaajka imaam nawowi buu sharxayey marka masalada mutaqadimiintoodii horena talafud biniyati maba yaqaanaanba kutubtoodana kuma sheegaan saas darteed mar hadday sidaas tahay mustanaadinku wuu isaga gaabsaday waayo asalkiisii sharfuddiin ilbaarisi azubat fi lfiqhi baan talafud biniya sooba qaadinba marka isaga tag adugu anu warbixintaa iyo riboodka ciddaad siinaysana garan maayo waan tukanayaa yaa warbixinaysaa u sheegaysa waxaan tukanayaa salaad maqrib oo farada oo saddex ragcadood aan tukanayaa qalbigiiyo niyada inaad tukanaysa geliya u qasan laakiin waxaad riboodka iyo warbixinta siinaysaa iyadata wax isweydiin la wey uma nxanaa licajihi an yantasib man lam yutiq cudu kayfa maa yajib kayfa maa yuxib qofku hadduu taalmidii keli waaya muxuu samayn saddexdan shanta baydee soo socota ilaa ka lixaad cajzigii salaada uu qofku ka cajisay qiyaamkii iyo wixii la halmaalay buu shantan beydee soo socota naalimku kaga hadlay haddii u qofkii toos isu taagi waaye taagnidu taagniid buuxdo weeye asalka hadduu qofkii toos isu taagi waaye inuu yaraha foorarsado maahane muxuu samayn yaraha foorarsada dhibma leh uma nxanaa dhabarkuu fooradinayaa wuu yar foorarsanayaa waa licajzihi inuu kari waayey darteed an yantasiba inuu taagnaado inuu toos isu taago isdheerariyo haddii uu kari waayo inuu yar foorarsado maahane dhabarka ha yar leexiyo waa sakee waa qofkii taagniga kari waaye licajzihi ah waxaa labeeyey hadduuba taagni oo dhan kari waayana ma la yuti qofkaan awoodin taagni oo dhanba cud wuu fadhiisanayaa kayfa maa yuxibu sida uu jecel yahay buu isaga fadhiisanayaa qofkii horta awoodi waaya taagni inuu fadhiisanayo masalada dambaa xadiidkii cimraan ibnu xuseen bay ku caddahay oo nabiga ala sl ku i salli qaa'iman taagni ku tuko fain lam tastatic faqaacidan haddaad kari weydana fadhi ku tuko fain lam tastatic facalaa jambin haddaad kari weyda fadhigiina dhinacu fadhiiseexo fadhiga dhinaca lou jiifa tuko cumuumka kitaabka iyo sunnada daahirkooduna sidaasay tusayaan oo xataa qofkii taagnidii wada keri waaye qeyb ka mida kara fattaqu llaha ma statactum wey intaasu isagu awoodaa iyo way xadiidka horee bukhaariiyo keyrkiiha waidaa amartukum biamrin faatuu minhu ma statactum iyo qaacidadii culammadu ku sareeyanahay almaysuuru laa yasqutu bilmacsuuri waxaad awoodaaye lagaa cafin maayo sababtoo wax kaloodan awoodin dartii inaad toos u istaagta haddaad awoodi weyday oo dabarka yarleexin awoodaaye waa nooc taagnidii kamid ee kaa dhici maysa intaan awooddaa laga rabaa wa caajizun qofkii kari waayey canilqucuudi fadhigana sallaa wuu tukanayaa lijambihi dhinaciisa u tukanayaa fain lam tastatic facalaa jambin sooma dhinacu seexo labada dhinac keenu seexdaa marka wa bilyamiini midigtaa awlaa haboon xadiid daciifon sheegi doonana waa ku soo aroray laakiin xadiidkii caaisho cumuumkiisii ee bukhaari iyo muslim wariyeen kaana yucjibuhu tayamunu fii tanacurihi wa tarajulihi wahuurihi wa fii shanihi kulih midigtu nabigu jeclaan jiray ala salatu salaam marka hadaba midigtaa haboon de labada dhinac in caw seexata noqoto taagni ma awoodin fadhina ma awoodin dhinac baad u seexanaysaa labada dhinacbana waad awoodaa midigta alyamiinu wlaa wabilyamiin dhinaca midigteena u seexdaa awlaa haboon dhinacii midigta haddaan kari waayana oona dhinac midigtaa u seexan karin bidix muu seexdaa maya qadaadqadaad u seexo waa inoo soo socotaa qadaadqadaad u seexo waa inuu soo socotaa iyadana waxaa loo daliishaday iyo culimmada qaar tiri maya facalaa jambin caam weeye midig haddii la waayey bidixdaa ka horaysa qadaadqadaad iyo dhawardhawarka bayt buu ku soo darayoo ay habboonayd inuu ka daayo waman qofkii khushuucuhu khushuucdiisu idinku qoranya qaar ka mid ee shuraaxda qaarkoodi maadaama beydkani qowl daciif ilmadhaba uu yahay bay kas uga tageen shuraaxda qaarkood kas bay uga tageen oo ayna nadmiga ugu soo darin nin sharaxa ku ishaariyo sida labada ramiyeenka iyo nimaan ku ishaarinba lakiin waxaama ifaadahaan haystiyo kitaabka la yihaahdo mawaahibka iyo fatxulmanaanku saddexdaa mutuuntay ku qorteen labada isdhashee ramliyeynka ahna beydkan way iska daayeen markaasay meelaha sharaxayo sharaxay ku dhex qoreeno waan iska daynayo waa horaan ku kadsoonno markii dambena waan ta ka tala baxnay hadal saasaan moodi jirin oo saaxiibul gaaya dhihi jiray ninka shihaabudiin araali waxaan leeyahay jamaaludiin ramli haayada iska leh mareenbaaumalanaa waman qofkii khushuucuhu khushuucdiisa idaa qaama haddii u istaaga dahada ay tegayso taagnida mashaqada loo fadhiisan qadarkeedu maxay tahay buu ka jawaabayaa ninkii taagnida aan kari karin taagnida aan kari karin aana kari karin maxaan ku qiyaasaa wuxuu ku leeyahay haddii aad istaagto haddii mashaqada iyo xanuunka aada dareemaysaay uu khushuuc la-aan kaa dhigayo iska fadhiiso waman qofkii khushuucuhu khushuucdiisu idaa qaama haddii uu istaago taagni ku tukays ihahda dahaba ay tegayso oo mashaqada haysataaba ka mashquulin salaadii sallaa wujuuban buu tukanayaa qaacidan isagoo fadhiya kayfa axaba sida uu jeclaado madhabkaana waa madhab daciifa khushuucdu waa sifatu kamaal weeye qiyaamkuna waa rukni weeye salaadu bilaa khushuuc way asixi waajibkiina wuu kaa dhici qiyaamkii haddaadan mooda haddaba shay mustaxabaadkii ah loogama tago shay arkaantii ah loogama tago walihaada buu beydkan daciif noqday masalada uu yihi beydkan kayfa axaba hal beyd ka hor marka yaqcudu kayfa maa yuxib uu yihi kadalika waa saasaaratan u fadhiisan laakiin si sunnaha jirta oo nabigu cala slam kaana yusalli mutarabbican labada wasa in la ysu dhaafsado baa sunnaah waana soo marray hora oga soo hadalay haddii aan dhinacii kari waayo maxaan samayn uma yusallii caajizun qofkii ka cajizay can ilidijaaci wey inuu dhinac u seexdaba waa ka cajizay calaa qafaahu qadaad qadaad buu u seexan oo ku tukan wbirukuuci wasujuudi rukuucda sujuudana awmaahu bira'si madaxuu ku ishaariya ku tilmaami halkani waa laba masalo qaar in loo seexanayo xadiid baa ku soo arooraya can caliyin laga wariyay radia allahu canhu waardaahu waa nin daciif oo xasan ibnu xusein ilcuraani la yihaahdo uu ku jiro aada u daciifiyey xadiidka cali wuxuu leeyahay adoo taagan tuko fain lam yastatic qofka hadduusan awoodin an yasjuda qaaiman an yasjuda inuu sujuudo awmaa wayajcalu iimaahu wayajcalu sujuudahu akfada min rukuucihi fain lam yastatic an yusalliya qaacidan sallaa calaa janbihi اlaymani dhinac mid ha u seexdo mustaqbila alqiblati qibladana xaggeeda ha u jeedsado fain lam yastatic haduunan awoodin sallaa mustalqiyan warijlaahu mima yeli qibla qadaadqadaad buu u seexanoo lugahana xagga qiblada hawdi buu yihi xadiidkaa cali laga wariyay aad fuqaar u daliishadaani xataa bayhaqi sunankiisa suqra iyo kubraaba uu ku keenay daara qutni oo fuqahada shaaficiyada kamid ahada sunankiisa baabkan uku keenay xadiidka aad buu daciif iyo xasan ibnu xusein ilcuraani baa ku jira masalada labaad ee ishaarada masalada ishaarada haddii rukuucdii sujuudda aanan keri karin madaxa ku tilmaami jumladaa way asaxday wa birukuuci iyo wasujuudina awmaahu bira'si madaxuu ku ishaaraa adaan rukuuci karin amaadan sujuudi karin rukuucdii sujuudda madaxaad ku tilmaami sujuuddaana kasii yar hoosay taa way asaxday ibnu cumar radiallahu canhu waxaa waa laga wariyey inuu leeyahay nabigu nin xanuunsan oo asxaabtiisa ka miduu soo booqday ninkiiyo geed ku sujuudayuu arko markaasuu ka qaaday ninkii geedkii markii laga qaaday barkin buu soo jiitay barkintii buu sujuud kartiina nabigu waa ka tuuray markaasuu dacanka dacha canka faraha qaad buu haddii aad awooddo ay dhulka ku sujuud haddaadan awoodinna madaxaaga ku ishaa wailaa fa awmi iimaan wajcal sujuudaka akfada birukuucika sujuuddu ha ka sii yar hoosayso sii dhaafi meesheedii haddii xadiidkaasna sheekh naasir silsila saxiix ku sheegay min xadiidi jaabirna waa laga wariyey oo bayhaqi iyo tabaraani iyo keyrkood baa wariyey iyo min xadiidi ibni cumara labadaba taasi waa sujuud iyo rukuucda inaad ishaarto wey wayuqaasu waxaa kaloo looga qiyaastaa salaatu lkhawfi salaatu lkhawfi farijaalan aw rukbaanan soomani oo sujuuddii madaxa saa lagu ishaari karto taasoo loo qiyaasa waa cinda alcajzi wadaruura weeye qofkan waxaan intaa hawen ma awoodo walaa yukallifu allahu nafsan ilaa wuscaha naftan ilaahay wuxuu awoodin kuma kallifo kuma mashaqeeyo kadib wuxuu yidhi in yacjiz hadduu ka cajizo oo madaxii buu dhaqaajin waaye qofkii sooma dhici karto xanuunsan yahay qofkii madaxiiba ma dhaqaajin karo fabiljfaani xiribuu dhaqdhaqaajin rukuuciyo sujuudda wuu niyoon للعجز عجز درتي ولا مقاد العجز وللعجز عجز درتينا أجر القلب قلبي يبو كترين يا بالأركان أركانتي إيش حتى هو نقاشي وايو الحتى هتو كوين نقاشي أركانتي قلبي ومرين وحنيون نور حرتي فاتحدي أخري حتى دعاء لك أخري وايو والركوعي وكسو توصي وسجودي وكسو توسي ساس وقلبي قوم من يفق على رعب ساس السلام في رأسه هل كان قنانة محد كفهنتي وكان ولا يجوز مبنان تركها الصلاة إلا قتل لمن عقر قف كرشيه سوى يشوكته وبعد عجز قف كرشيه سوى يشوكته صلاة لو كتل مبنان صلاة هل تكن لو كان كعي وصلاة صلاة هل تكن loo kala kicma wax kale haddaad keli weydo fattaqu llaha ma statactum wayo adra cala alqalbi waayo taasuu awoodaa waalmaysuuru laa yasqutu bilmacsuuri kadib markaad salaadii saa ahayd ee dhaxda marayso adoo ajra cala alqalbi ku jira oo ragcaddii saddexaad marayo midna kuu dhiman tahay baad waxoogay iyo roonaatay ama had ha noqoto xanuun baabi'iyo lagu siiyeyoo markaa wax kuu soo yaraha taray baad yaraha roonaatay inta dambe wixii aad awoodaad samayntii hore soo celin maysa wa bacda cajdin cajis kadib uu kari waayey in yutiqa shay-a hadduu awoodo facala uu samayn adoo awoodna aan ahaayoo qayb soo maray haddaad awood iska yargarato halkii unbaad ka sii wadi oo intaad awoodaad samaynood ku dari salaadu siay kuu qabataan loo tukada suma aha markaa salaadii inagu inagu xoogiyo murquh intaan leeyihiin baan salaadii isaga tegaynaa ninkan maanta hadduu barnaamij xiisala socdo ama baroodigii laba kooxood oo laga ciyaarayaan salaada waan iska yarday haddii waxooga qayilkii mirqaabka meel fiican u marayana haygu kala goyni wey haddii shir iyo xaajo rag lagu jirana shirkaasaa la iska dhagaysan oo salaaddii way isaga tegi saa darteed shirar madaxiya yimaadaan waxaan ku nacay waxaa weeye salaaddu u daranya halkaa ninka hadlayo baa la sii fiirin war salaada haddaad tiraahdo haye waa tukan doonaa ninkii meel buu kusin hoye markaan he salaad hala tukada loo kala kici waa say kuu qabatana waa loo tukanaaye tabar iyo awood tahay الحمد لله في رفعة لمن سبق ببسم والحروف والشد نطق هكذا حكاة يا أركانتي الركن الرابع ركن يتير كأفعال الصلاة قراءة الفاتحة وي مسألة ومسألة وكذا الله إيادنا إلى أفر بيت وكذا الله هلا إلى أنت عشر كلا عرب أفر إلى تضرب بيت وكذا الله فاتحة دي أحكام fatixada axkaamteeda meeshan lagu sheegayana salaadaheedna in badan shaki baaba geliba doonaba waa lays hayaa faatixadii baa caawa laysu dhex fadhiyaa waalxamdu wa raabicun rukniga afraadi alxamdu wey faatixadii in la aqriyo faatixadii in la aqriyo inay rukni tahay salaadu la-aanteed aynan ansaxaynin bukhaariiyo muslim waa kay wariyeen xadiidkii cibaadata bni saamit radia allahu canhu canhu ardaa in nabigeenu yihi laa salaata liman lam yaqra' bifaatixati اlkitaabi salaad kama asaxdo qofaan faatixatu lkitaab ku aqriyin abcan maca alqudrati way waa qofkii awooda qofkaan awoodinba ee haddaba soo islaamay isaga xalkalu leeyahay waynoo iman doonaa taasi masalada waa sidaas hal xaaluu ka soo reebay oo qofka salaada ay ragcaddu faatixa la-aan ka asixi laa fii ragcatin ragcad wixii aan ahayn liman qofkii subiqa laga hormaray qofka masbuuqee laga horreeyey ee salaada gadaal ka soo gaaray ee rukuucdii ugu yimid imaamkii ama aan kaba soo gaarin qadar uu faatixo aqri'i karo qofkaa imaamkaa ragcaddaa ka xambaaraya weye halkaa xaalaa la ogolyahay ninka ma'muumka ah ee imaamka rukuucda ku soo gaaray ama rukuucda ka soo horreeyey laakiin wakti uu salaad ragcad faatixa ku aqri'i kara aan haysanin qofkaasi imaamkuu raaci uuna la rukuuci imaamkaana ka xambaari sababtoo ah daliil khaas oo ka soo reebay cumuumka ka soo reebay bay leedahay soo lama dhihin laa salaata liman lam yaqra' bifaatixati lkitaabi kan daliil khaasaa ka soo reebay kaana caam weeye oo nabig casan xadiidkii abi bakrata an fiic ibn alxaaris albukhaari fii saxiixihi ku wariyey nabigeena sala allahu calayh waalih wasalama waa kii uu lahaa markii uu orod ku soo galay rukuucda kala qabsaday zaadaka allaahu xirsan walaa tacud dadaal allaha kuu siyaadiyey haw noqon axaadiidta iyo riwaayaadka mas'aladaa ku soo arooray markii riwaayaad ahaan iyo fanu riwaaya la baara laysku soo ururiyo waxaa la yidhi ha u noqonin rukuucda inaad ila rukuucda ma aha ee orodkii uu soo orday weeye orodkii uu soo orday orodka ku soo galay baa la diidan yahay nabiga salaada soo celi ma dhihin ninkii ragcaddaa inay asaxday baa la gartay saa darteed ninkii rukuuc ku soo gaara xadiid kalena waa kuwa cabdilcaziiz ibni rufeyc can rajuli min asaxaabati waa kii u ahaa imaamka haddaa rukuuc ku soo gaartaan la rukuuca wactaduu bitilka rakcati ragcaddaa tirsada haddaad sujuud ku soo gaartaanna la sujuuda walaa tactaduu bihaa ha tirsanina laakiin inta labada xadiidba waxay caddeeyeen cumuumkii laa salaata liman lam yaqra' bifaatixati lkitaabi ninkaa rukuucda ku soo gaaree masbuuqa ee ma'muumkaa laga soo reebay laa fii ragcatin ragcad wixii aan ahayn liman subiqa qofka lagala hormaray ee gadaal salaada ka soo gaaray faatixada la akhriyaya waa intee walxamdu wuu akriyayaa ama waa muiqa wuxuu ku hadlayaa oo akrinayaa bibismi bisinka wuu akrinayaa iyo walxuruufi xuruufta oo dhan buu akrinayaa iyo washadi shidadka suuraddu ay leedahay oo dhan faatixada lagaa rabo horta bisinku waa ka mid ko xuruufteeda boqol iyo konton iyo shan ama boqol iyo konton iyo lixda ahna waa lagaa rabaa waxaa kaloo lagaa rabaa inta shid ay leedahay ee meel ee shidanna inaad shiddaa lagaa rabaa bisinka inuu ka mid yahay nabiga inay ka sugan tahay ala sla xadiidkii umu salama baa waxay tilmaantay qiraa'adii nabiga fi salaati markaase waxay aayad aayad buu googoy jiray bay tiri waa lidiin tilmaamaya dhegaysay tiri marka nabigu wuxuu akriya tiri bismi illaahi araxmaani araxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin aayad aayad buu akhriday aayad kamida aayadihii uu nabigu akhriyi jiray faatixada bay ku dartay marka bisinku waa ka mid wacaddahaa aayatan waana xadiid saxiixo sheekh naasir imaam khaliil ku aad ula hadlay bisinka in la akriyo waad garatay xuruufta kalena dee qur-aanku aayadihiisu bikulli xarfin xasanatun markii la yihi xuruufta qur-aanka in la tirinaya waad garatay laa aqulu alif laam miim xarfun walaakin alifun xarfun wa laamun xarfun wa miimun xarfun qur-aanka xuruf xuruuf baa loo tiriyaa sooma marka xuruuftii waa inaad akridaa xuruuftu waa waa keli keli iyo lamaano wey xarafka shidan waa lamaano laba xarafa wey haddii aad xarafkii shidnaa shidkii ka tagto labadii xaraf ee lamaanahayd mid baad akriday midna waad ka tagtay xuruuftii maadan wada akriyin mararka qaarkood haddii aad shidka ka tagto macnuhu bedeli karaa saas darteed xuruuftan waa xuruuftay ahayd inaad akrido oo xuruuftii carabi ahayd aad akrido ilaa caajiskii maahane laakiin xuruufan carabi haddaad akrido oo tiraada ihdina siraata almustaqiim aad tiraahdo oo walalaaliin aad dhahdo ama waladaaliin aad dhahdo iyo qayri maqluubi haddaad tiraahdo taa faatixadii lagaa rabay maaha alummi ninka la yihahdo way adu dadka ku dabatuko dadka laakiin ma hormari kartid lakiin haddaadata masaajid ana imaamkii waa ihdina siraata almustaqiima leh soo nasiib darram ah adoo ku dabatukaday imaam waa qayri lmaqluubi leh calayhim walalaaliina waa ku dabatukaday awliya macalin tajwiida macalinkii tajwiidka dhihi jiray wey markaasa waxaa ku yihi kan haddii ay kusoo degi lahayd waadalla fircawnu qowmahu wamaa hadaa ninkani waa ku dabaqmi lahayd baan u malan male ardadu ninkaa tajwiid bana muxuu bari walidaalika sababkaa dartii bay xaaraan u noqotay qur-aanka af soomaaliya in lagu qoro waayo baadkii maxaad qoraysaan aabisa maxaad qoraysaan saadkii maxaad qoraysaan daadii maxaad qoraysaan zaydii maxaad qoraysaan tadii maxaad qoraysaan markaa qorka soomaliga u qortaan aaalha aaalhaso aaalha qur-aanka ayri markaad qortaan gayri baad qoraysaan sooma gayriba qur-aanka marka gayrilmagduubi ilmihii ku barteen soomaaliga u qorteen yaa mas-uulkaa laaxinkaas uu ku waayeeli doono saa darteed qur-aankaa soomaaliga loogu qorayo ilmaha laga daayo sida iyo carabigu u yahay loo qabadsiiyo marka bisinka ha la akriyo la yiri laakiin halala jahra lama dhihin ogow ma lala jahri karaa bisinka haa waa lala jahri karaa laakiin waxaa ka fadli badan in hoos loo akriyo saasoo saxiixeynka ku taalla amaa in lala jahri karaa waa xadiis ibnu khuseymiya keyrkii wariyeena abu hurayra weeye inuu yidhi inuu saa akriyay salaad bisinkiina kor u akriyey uu yidhi ana ashbahukum salaatan birasuuli illaahi rasuulka ilahi salaad salaadii ku shabihid badan laakiin xadiidka anas iyo agarka axaadiisu inuusan nabigu kor ula jahri jirin weeye shaaficiyaduna ma dhihin bisinka haddaan kor loo akriyin salaadu asixi maysa meelna shaaficiye kuma dhihin in la akriyo unbay shardiyeen salaada in lala jahro sideedaba qiraaada lala jahrana cinda shaaficiyati waa sunne waajib maaha dadku marar badan axkaamta way akristaan laakiin wax badan baa si ka noqo marar badan sideedaba salaadaha jahriga qiraaada in lala jahro madhabka shaaficiyadu sunno way waajib maaha waxaa shardiga inaad akrido oo maqrib iyo ceshiya subaxba haddaad hoos isaga akrisato salaadan way asixi saa darteed bisinka waa in la akriyun bay dheheen annaguna bisinka waa in la akriyaanu dhihi in lala jahra waa sunnay dheheen annagana waxaan leenahay jahrigu waa bannaan yahay oo dembi ma aha marmarna ma xuma in lala jahro oo dadka la ogeysiiyo laakiin sida qaalibkaa hadyigii nabigu hoos buu akriyi jiray akrismaa waxaan isku haya marka in lala jahro waa sunno sunna laga tegey in maanta dagaal loo kiciyana ma bannaana walaagta kaba soo qaad faatixada rugni bay ahayd bisinku waan kula qabaa hoos baan u akriyay maxaan sameeyey sunaan ka tegey maxay tahay dhibaatada timid bidcana ma aha ismahamka shaaficiyada kaadego ka shaaficiye haddaan nahay bisinka hoos loo akriya dembina maaha bidcana maaha ninkii yidhaahda shaaficiya qabta bisin hoos loo akriyay waa bidca ama waa xaaraan hala iigu yeera aniga intuu doori muddo ha qaato faatixaad bisin baa tiriya faatixadoo dhan baa waajib ahay oo iyadoo dhan haddii loo asooqray aan dembi iyo bidcahayn fi shaaficiya cinda shaaficiya markaa si khalada laydinku akriyin shaaficiyadu waxaan jirin yaa laydinka dhaadhicina ayib marka bisinkii in la aqriyo waa qasab faatixadii buu ka mid yahay nabiguna waa akriyi jira cisana laakiin hadiga nabigu sida qaalibkaa hoos in loo akriyayahay hadday dadka qaarkii moodayaan in bisinkaba aan la akriyinna marmar in la maqashiyo way fiican tahay siaan maxduudkaas uga dhalanin xuruuftii waa in la akriyaa iyo shidkii meelaha qaarkood shidka haddaa ka tagto xarafkaad ka tagtee waxaa kuu dheer inay dhici karta fii luqati alcarab macnuhu inuu bedelo bedelmo sida iyaaka iyaaka haddaad shidka ka tagto qoraxda iftiinkeedu shabahaa macnahaas iyaaka saqathu iyaatu shamsi min lahawaatiha ninkii markay nimankii shucaradii gabayu uu gabadha ammaanayey ilki afkeeda afkeeda madowgiisa waxaad moodaa buuri iftiinka qoraxda inuu ku dhacay bahashaas iftiinka qoraxda ku dhacay iyaatu shamsi qoraxda iftiinkeedaa la yidhahdaa iyaaka inaad tirada way ayib waa inaad ku hadashaa walxuruufi washaddi baa nutiqa lagu hadlayaa la akrinayaa low abdala alxarfa xaraf hadduu bedela bixarfin xaraf kale ku bedelo abala waa dulmiyaa salaadiisi salaaddii way jabtay xarf xaraf ku bedesho adoo qaadir a wey caajiz haddaad tahay faatixada dhan aad ka caajistay waan salaaddu kaga jabaynin laakiin maca alqudrati wey adigoo kari kara xuruuftii faatixada inaad sidoodii ugu dhawaaqdo haddaad xarafkii xaraf ku bedeshaayey salaadaadii way buri faatixadii laaxin baad akhriday qur-aankiina waad bedeshay waa laba arrin shardi baa ku xihan laakiin waa inaad qaadir tahay asalkiina aad aqrido kasna u bedeshay oo ayadda dhanba hadday kaa qaldanto oo aayadan faatixadii meel kale ay kula gashood moodo alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin markaa tiraada haddaad adoo halmaansan suurad kale qarka u geliso baynan salaadaadii jabaynin dembina ahaynba laakiin camdan min alxaraf xaraf ugu bedasho wey wa waajibun waxaa waajiba tartiibuhaa faatixadii in la kala hormariyo maca alwilaa iyadoo la xiriirinayo laba arrimood baa laga maarmaana kow tartiibu alfaatixati alxamdu bisinkataa ka bilowdo walabaali inaad ku dhamaato wey laakiin gadaal gadaal ma u akriyi kartaa maya غayr المqdوb عalayhim وala الضاliin ihdina الصiraaط الmustaqiima iyaaka nacbudkaasa ma akriyi kartaa maya lama ogola ma dhihi kartaa alxamdu لilaahi رab العaalamiina iyaaka nacbudu وiyaaka nastaciinu maaliki yowmi الdiini ma akriyi kartaa maya aayaduhu say u kala horeeyaan waa inaad u akridaa tartiibu waajibun tartiibuhaa sidaasay kusoo degtay sidaasaanay qur-aanka ku tahay haddaad isdaba marisa naqmigii iyo ijaadkii qur-aanka ay wax dhimaysaa laba macalwilah qiraaadii waa inaad xiriirisaa inaad aayad faatixada kamid intaad akrido baad iska fikirto wax iska soo akrido oo haddana maaliki yowmidiini iyaaka nacbudu waiyaaka nastaciin dhahdo haddana cabaar iska soo haasawdo wax iska soo akrido adkaar iska soo akristo ihdina siraata mustaqim lama ogola taas walwilaa muwaalaad iyo xiriirin baa shardiga ma aamusi karaa mase kala goyn karaa mararka qaarkood aamuska iyo kala goyntu marar baa la ogolyahay isagaa kuu keeni doona manhaaj lama hor ordee isagaa soo wada kuu keeni doona wa bisukuuti aamus fa inqatacat qiraa'adii iyo xiriirinteedii ku kala goonaa in kasura hadduu badan yahay aamuskaas haddaad iska aamusto الحمd للh رب العاaلمين الرحمن الرحيم مالك يوم الdين baa tii شib baad iska tiri baarka kal aamusnayde wkti dheer aamusnaato hadaa tia iyaaka nacbudi lama ogola maluda soo bilow waayo curفan xiriir ma aha qراءة mutasila ma aha muwaalaadkii baad jebisay aw qala ama waa yaryahayba aamuski ama wktigaad aamustay ma badna maع qasdin abay u niyooday لqطcin inaad qراadii kala goyso liqaci maa qaraa wuxuu akriyay buu kala goynayaa sukuudkii baynu lagu kala qaadi asukuutu awiilu hadduu dheeriya oo badan yahay qiraa'adii muwaalaadkii buu goynoo dib baad ka soo bilaabay sukuudkii hadduu gaaban yahay labaynu u kala qaadi niyadaadaanu eegiyo inaad iska yar aamustay oo neefta qaadanaysay ama aayadaba aadeydaysoo garan la-ayd ama maskaxdaadoo meel ku muuqnayd intay soo baraarugtay xaggee joogta aad isweydiinaysay way dhici kartaa markaasoo kale dhib malaha waad sii wadan iyo qiraa'adan inaad kala goyso inaad niyooto wainamaa likulli mriin maana waa way kala go'day muwaalaadkiibaa buray aw qalla sukuudkii haddii uu yaraado oo mac qasdi niyo ay la socoto liqaci maa qaraa wuxuu akhriyay inuu kala goyo u niyooday iyadana muwaalaadkii waa go-ayo dibbuu ka soo bilaabay laa lisujuudihi hadduu kala gooyo iyo wa tamiinin ta'miin iyo walaa su-aalihi su-aashiisa limaa ay ladii kii imaamu imaamkiisa talaa u akriyay haddii imaamku qiraa'o uu akriyay wuxuu akriyay aada u sujuuday sujuudu tilaawa faatixada dhexdaadoo maraya imaamkaad gadaal ka soo gaartay suurad buu akrinaya faatixadii ka dambaysa faatixadii bartanka adoo marayo sujuudu tilaawa maray wuu sujuuday waad la sujuudi qiraadii kaama kala goyn waayo macduub baa tahay sujuuddaasoo sujuud takbiirtii iyo adkaartii la akrinayay soo noqo markaa kadib faatixada halkii kasii wado laa lisujuudihi limaa imaamuhu tala imaamku wuxuu akriya daa u sujuuday laakiin nin banaankaa joogo wax akriyaan u sujuuday salaada ay dhan baa burtay faatixada maxaad ka sheegay imaam baadna ku xirnay inqatacat ilqiraa'atu amaa imaamka sujuuday inaad raacda waad ku khasbanta kow wa ta'miinin fataxada dhexdaadoo marayo imaamku kaa hordhameeyo waadaliina wy aamiin baa tiri qiraa'adii waxba kaama kala goyna halkii kasii wado laakiin ninka halkaa ku tukanayaa waladaliin aamiin baad u tiri qiraada way kala goday way kan waad ku xirantahay kan maxaa kaaga xiran adig adu salaad baabad ku jirto faatixadaad akriyaysa nimaada imaam kaaga hayn maxaa qoobta kuu geliyey imaamku saa darteed ixtiraam iyo maqaam gaara buu kugu leehidaa amana alimaamu faaminuuna waa lagu yiri وتأمين لما إمامه تنابي كحرة أيضا ولا سؤاله سؤاشي في الله بريس إمام كاغا فاتحدي برطن كأضو مرية بآيات الرحمة يتنى أخذي كاسو حاتري اللهم أدخلنا الجنة أما آيات العذاب بأخري اللهم أعدنا من النار أحمد الملا فاتحدي كاما كالقوين سيوى ولا سؤاله إلهي مبرين محابر كان لما إمامه تلا إمامك أخري أما si hadyigii sunnada ahayd baa aayaduu akriyey baad u jawaabtay alaysa dalika biqaadirin calaa an yuxyiya lmowta markaasaa waxaa tihi balaa mabay ka sugan tahay tan waa tiim baan sugnayn maxkamad xaakimin ee tan suurat lqiyaama balaada way sugan tahay xadiidkeedu balaay baa tihi bal dhib ma laha laakiin taan soo aroorin haddaad tidhaahdo suxufi ibraahiima wa muusa اللهم صل وسلم وبارك على هذا ترى فترك على تسوار الضاع markay imaamkii haddii aad ducaysato qiraa'adiisii u ducaysato haba qiraa'adaadi kaa kala guyi maysa faatixada halkaa joogtay kasii wado halka waxaamahay su-aalo badanood keeni lahaydeen ba halkaa lagaga jawaabay baan u malaynayaa laali sujuudi haddaad u kala goyso imaam sujuudi iyo wa ta'miinin aaminsigii walaa su-aalihi su-aalihi alla barigaadi limaa shay baad qiraabad u sujuuday u aaminsatay ku albariday imaamuhu imaamkiisa talaa u akriyey halkaa waxaa ka baxay saddexdaa mid kamida haddaad qiraaa ruux kale u samayso qiraadii way kaa kala goday imaamkiisa wax gaara idin ka dhexeeya ayb faatixadiiba haddaanan aqoonisan yihin uma kadib qiraa'adii haddii ka cajiza faatixadii min alfarcun toddoba min alaayaati a lagaa rabaa toddoba aayadood qur-aan faatixada soolabani walaqad aataynaaka sabcan min almataani toddoba aayadoodoo lagu soo celceliyay salaadahan ku siinay baa nabiga la yidhi haddaad faatixadii ka cajistood keli weydo toddoba aayadoodoo kaloo qur-aana ku bedel walwidaa inay isku xigaan aayadaha toddobada baa awlaa ka fiican min atafriiq inaad kala geyso toddoba meelood toddoba aayadooda a waad soo qaban kartaa way ku banaanta laakiin toddoba isku xigtaa kuu dhaanta baa ka fiicana ku fadli badan lianna kullamaa aayaadku ay isku xigaan nooc shabaha aayaadkii faatixda isku xigay ka dhaxaynaya iyo wlkhuruuju min alkhilaafi mustaxabun culamaa waajibisay oo toddoba isku xigta wey maxaa arrintaa loo daliishaday qaala tacaala bay dhaheen faqra'uu maa tayasara min alqur'aani faatixadii haddaad keli weyday tayasara meel quraanidii kalaad joogta nabigana wuu sheegay sala allahu alayh alih wasalam laakiin a markaa maraatibta dhameeyaan kuu sheegi doonaa haddaan qur-aanba aanan aqoonina toddoba isku xigta iyo toddoba kala meel ku taalla midnana ma yaqaano qofkii faatixana ma yaqaano muxuu sameyn uma dikru dikri ilaahi bu akri tahliil iyo takbiir iyo taxmiid bu akri laa yanqusu can xuruufiha xuruuftii faatixada boqol iyo konton iyo lix xaraf ama boqol iyo konton iyo shan xaraf aan ka yarayn dikri baad akriyay in dikri lagaga kaaftoomi kara faatixada haddaad ka cajista qur-aankana aadan aqoonin saddex alaan haynaa faatixadii waad keli weyday qur-aan kale waad keli weyday dikri baa ku xiga saddexdaa nabigay ka sugantay sal alay wasalam nabigana waxaa ka sugan xadiidka rifaacata bni raafic imaamu tirmidi iyo keyrkii wariyeen inagu calayh salaatu wasalaam uu ku yihi fain kaana macaka qur'aanu faqra dad qur-aanka wax ka garanaysa akri wailaa faxmad illaaha wakabirhu wahalilhu haddii ka ilaahay xamdigi iyo takbiir iyo tahliishiisa ku akri booskii faatixada daba dikri taxmiid iyo takbiir iyo tahliilaa geli cinda alcajzi ayb iyadiina haddaana garanaynin ninkani hadduuba soo islaamoo salaadii gal baa tidhaahdeene faatixana ma yaqaano qur-aan kalena ma yaqaano alxamdu lilaahi subxaana allahina maba garanayaba muxuu samayn uma waqafa wuxuu istaagayaa biqadrihaa qadri faatixa faatixada qadarkeedii in u dhiganta wuu istaagayaa oo iska aamusayadi muxuu akriya qur-aan garawa oo faatixo garawa oo dikri garawa dikaas muxuu sameeyaa qadri alfaatixu iska istaagayaa maxaa markaa xiga warkac rukuuc oo ruknu khaamiska bian tanaala qadarkii rukuucdu markaa kadib galay wuxuu ku leeyahay haddaba ka waxaad rukuucdaa oo rugnigii xigay qiraa'ada ah alrukuucu wey rugnigaa rukuucda ah qadarka rukuucdu waa maxay bian tanaala waa inay gaarto kafun calaa cashaariya gacantaadu rug lirugbatin lowga ay gaarto bilinxinaai bisababi linxinaa'i foorarti aada soo foorarsatay waa inay ku gaarto rukniga shanaad waa rukuucda rukuucdana waxaa weeye inay calaacalahaagu lowga gaaraan gaaritaankay gaadheenna dhabarka ood foorarisay waa inay ku timaadaa oo ma dhici kartaa si kale haa qofku isagoo saan u taagan hadduu lowyaha hoos u laabo gacmahaas looga soo gaarsiin karo taa rukuuc maaha lama ogola waa taagantahay weli lowyuhu waa inay toosnaadaan ama laabmaan laakiin laba gooraba dhabarka waa inaad soo foorariso laakiin haddaadan dhabarka foorarino hoos hoos u celiso lugahana hoos u yar laabto ood gacmaha saa kusoo gaarsiisa rukuuc ma aha bian tanaala waa inay gaarta kafun calaa cashaaro lirukbatin lowga waa inay gaadho bilinxinaai bisababi linxinaai dhabarka ood soo foorarisay waa inay ku gaarto aqalu rukuuci wey inaad taabsiisa qasar maaha oo qabsashadu waajib maaha ruknina maaha cinda shaaficiyati laakiin miqdaarkii gaadhitaanka waa inaad soo rukuucsaad qofkuna waxaaba laga yaabaa inuusan gacmaha wax ku qaban karin ama curyaanba ka yahay waa inaad haddaba foorarsataa qadar gacmahaaga haddaad fidiso ay lowyaha gaari lahaayeen hada aqalu rukuuci inta ugu yaraa rukniga intaa wey rukniga lixaad walictidaalu in laga soo istaago wey ictidaalka xaddiisu maxay tahay cawdun wahuwa cawdun noqosho weeye ilaa maa xaalkii kaana ahaa qablahu qabla rukuuci rukuucda ka hor oo fazaala ku zuulay rukuucdii rukuucda ka hor sidaad ahayd eed u taagnayd ee markaad rukuucaysi aad kasoo ka timid sidiina ku noqoto wey xadiidkii wuu tilmaamayaa xataa yarjica kullu fiqaarin makaanahu ama kullu cadmin makaanahu laf kasta meesheed ilaa ay ku noqoto halkaa waxaa ka baxay rukuucdan intaan kafta laga tooso dhexda laga soo noqonayo saadu rukuucdii usii toosayba qaar waxaad arkaysaa labada gacmood xataa kor uma qaado labada garab midbuu saa kor ugu qaadiy oo sujuudayo taa salaad maaha xataa ta'tadira qaa'iman buu nabigu si fii salaatii ku yihi ilaa si fiican ugu istaagto xataa yarjica kulla cadmin makaana laf kasta meesheeda waa inay ku noqotaa ama taagnidaadu ha dhammaystirnaato asalkii hadday tahay ama qof aan asalba wada istaagi karin ahaw oo yar foorar ku jiray halkii gaarhsii inuu xanuunsan yahay baa qofka dhici karta calaa kulli xaal rukuucda ka hor sidii aada u taagnayd halkii aada joogtay halkii inaad ku noqoto wey hada alictidaalu waa rukniga lixaad walictidaalu weeye ka lixaad cawdun wahuwa cawdun noqosho weeye ilaa maa xaalkii in loo noqdo kaana uu ku sugnaa qofku qablahu qabla rukuuci rukuucda ka hor oo fazaala ku zuulay bisababi rukuuci kaga soo zuula kaga soo tegay halkii dib ugu noqo idmi'inaan iyo tuma'niinada la imo intaroo dhani gadaal buu kasahaa kasoo sheegi doonaaye rukuucda ictidaalka sujuudda fadhiga ka dambeeya tumaaniino aada ku xasishaa iyadana rukni ah oark rukni gaaru tumaaniinada ka dhigi doonaa mukarar rukni mukarar maaha laakiin caawa wasaabicu sujuudi baan ku daynaynaa habeenna ma dhammaystirinaa insha allah tacala kaanta wallahu aclam